الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الإمام ابن مالك الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل ما أصبعة وزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعة ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نذر قبلا فصل في بناء الآلة كمفعل وكمفعل ومفعلة من الثلاث سغ اسم ما به عملا شذ المدوق ومصعد ومكحلة ومدهن منصل ولاتم نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كاسر ولم يعبأ بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا فالحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جذلا لا باصرا وجلا فصل كان وحو كسابسن يهي مركل لي يهي شيغاسا ميل كبتي sidee loo keenayaa luqadda carabidu waa luqad aad iyo aada u qani ah ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u doortay kitaabkiisa kariimka ah maadaama ay tahay luqad aada iyo aada u qani ah erebixinteeduna aada iyo aad ay u fara badan tahay qaababka kala duwan ee bini aadanku u hadlana wax kasta looga helaayo luqadda carabidu waxay leedahay ereyo kooban oo macno ballaadhan faa'iideynaya sidoo kale waxay leedahay ereyadii badnaa ee kala duwanaa waxyaabo la ysaga qiyaas qaato inta badan iyo waxyaabo shaadahoo kooban markaad leedahay meeshaa waxbaa ku batay waxaa loo adeegsadaa awsaan gaar ah oo qaybina ay tahay qiyaas qaybina ay tahay shaad shaadkana yuxfad walaa yuqaas innaga lafteenna luqaddeenna soomaaligu way leedahay oo shayga meel ku badan waa loogu magac daraa maalan meesha libaaxu uu ku badan yahay waxaa la yidhahdaa libaaxle meesha dhag wuxuu ku badan yahay waxaa la yidhahdaa dhagaxley meesha qudhacdu ay ku badan tahay waxaa la yidhahdaa qudhacle himirle waa geedka himirta la yidhaha meeshuu ka baxo wixii ku tusaaya waxaasaa meel ku batay awsaan loo adeegsado ayaa jira markay culammadu ka hadlayaan almafcala almafcalatu wasankaa waxaa ku jirta ta waana wasanka asalka ah saddex wasan bay leedahayoo waxaa u asala almafcala sidaa daraaddeed buu u yidhi sheikhu raximahu llahu tacaala faslun fii binaa'i almafcalati lidalaalati cala alkahra ta'dan meesha waxaa loo keenay bay culummadu yidhaahdeen liddalaalati aw liliraadati cala albuqca macnahay faa'iideynaysaa waa buqcad ta'danaa laga dhadhansanayaa macnihii buqcad iyo boos marka ta'daasi macnahaas ayay faa'iideynaysaa sheikhu raximahu llahu tacaala muu odrhanin faslun fii binaa'i almafcala waayo waxaynu soo marnay mafcal iyo mafcil inay jirtay qaar lagu darayo ta oo mafcalatun ku imanaya sida mahalakatun oo kale mahalakatun looma jeedo markaas meeshii halaagu uu ku badnaa maadaama oo mafcalatun baabu lmafcali walmafcil ta xagga dambe lagaga darayay qaar badan oo ka mid a ayuu sheikhu raximahu llahu tacaala inoo sii caddeeyey wuxuu yidhi lidalaalati cala alkahra waxay ku tusaysaa markaas shaygaasi meesha inuu ku batay almafcala waa wasan ka mid a awsaanta ku tusaaya shaygaasi inuu meeshaa ku batay waana wasanka asalka ah laba wasan oo kalaa jira labadaasi waxay yihiin mufcilatun iyo afcalat labadaasina way jiraan laakiin waa laba aan badnayn oo isticmaalkoodu ma badna marka la doonaya haddaba shaygaa in loo soo bineeyo almafcala lidalaalati cala alkahra laba qodob baa muhiima inaad ogaato qodobka koobaad waxaad ogaanaysaa inaan laga keeni karin mafcalada ilaa min asmaa'i alacyaani aljaamida ismu cayn jaamida mooyaane wax kale lagama keeno waxaa laga keenaa uun ismu cayn bimacnaa shay la taaban karo oo la arki karo magiciisumaa laga keenaa waa qodob oo weliba jaamid ah shayga labaade inaad ogaataa ay muhiim tahay waxa weeyaan waxaa laga keenaa isim hulaathi ah aslan wa lafdan asal ahaanna waa hulaathi oo saddexda xarafe uu ka kooban yahay waa xuruuftiisii asalka ahayd lafdi ahaanna waa hulaathio waxba laguma soo kordhin ama iminka waxa weeyaan hulaathi ma aha laakiin wuxuu ahaan jiray hulaathi laakiin waxbaa lagu kordhiyey marka waa laba shardi oo muhiima ka koobaad laa yakuunu ilaa min asmaa'i alacyaani aljaamida ismaciin jaamida mooyaane wax kale ma noqdo ka labaad laa yakuunu ilaa min ismin hulaahiyin aslan wa lafdan isim hulaathi ah oo asal ahaan iyo lafdi ahaanba hulaathiya mooyaane wax kale kama yimaado aw aslan faqad ama asal ahaan hulaathi ahaayo berigii hore wuxuu ahaan jiray hulaathi laakiin waxbaa lagu siyaadiyey labadaa qodobna waa laba qodob oo aada iyo aada u muhiima balaynu tusaalayno isimka hulaathiga ah aslan wa lafdan asal ahaanna waa hulaathi oo saddexda xarafe uu ka kooban yahay waa xuruuftiisii asalka ahayd lafdi ahaanna waa hulaathiyo waxba laguma soo kordhin waa sida masbacatun sabcun waa habar dugaag markaad leedahay meeshaa bahalaha ku badan maxaad odhanaysaa masbacatun waa ismun thulaathiyun aslan wa lafdan inay sabcun waana thulaathi oo saddex xaraf buu ka kooban yahay oo asala asal ahaana saddexdaasuu ahaa iminkana waa saddexdii meesha uu ku badan yahay libaaxu in libaaxa waxaa la yidhahdaa asadun waxaad odhanaysaa ardun ma'sadatun ay kathiirat lasad meesha uu ku badan yahay geel waxaad odhanaysaa ardun ma'balatun ay kathiirat libil marka waa thulaathiyun aslan wa lafdan waxaa jira mid la yidhaahdo thulaathiyun aslan faqad berigii hore wuxuu ahaan jiray hulaathi laakiin waa hulaathi wax lagu siyaadiyey kaana waa laga keenaa waynu arki doonaaye tusaalaheedu wuxuu noqonayaa afcaa afcaa waa isim ay leedahay waxa loo yaqaano abeesadu markaad leedahay meesha waxa ku badan abeeso waxaad odhanaysaa ardun mafcaatun ay kathiiratu lafaaci abeesadaa ku badan waynu arki doonaa sida loo gelayo waxyaabihii dheeraadka ahaa ee lagu soo kordhiyey markii la siyaadiyey ayaa intaa laga siibo lagu keenaya calaa wasni mafcala mafcalada marka la keenayo khulaasadeedu waxay noqonaysaa labadii aynu sheegnay waa muhiim waa ismu cayn jaamid ah ama hayru mushtaq kaa doontaad odhan kartaa iyo shay waxa weeyaan hulaahiya aslan wa lafdan aw aslan faqad oo hulaathi wax lagu siyaadiyeah wixii haddaba aan ahayn hulaathi asalkiisuna aanu ahayn waxaan u jeedaa wixii asalkiisu uu ahaa rubaaci sida caqrab oo kale iyo difdac oo kale ama khumaasi uu ahaa sida jaxmarishun iyo safarjalun iyo caytamuusun asmaadaa waxa weeyaan khumaasiga ah ama waxa weeyaan wax aan hulaathi ahayn laga soo kordhiyey oo asalkiisu aanu ahayn hulaathi sida cusfuurun oo kale lagama keeno ina waxaynu naqaanay mujaradku marka uu yahay isim imaa waa hulaathi imaa waa rubaaci imaa waa khumaasi isimka mujaradkiisu saddexdaasuu yeelan jiray haddaba isimka asalkiisu uu yahay rubaaci ama uu yahay khumaasi ama uu yahay rubaaci la siyaadiyey lagama keeno mafcalatun ilaa mooyaane si naadira waxaa looga keenay rubaacigii mujaradka ahaa oo rubaacigii wax lagu kordhiyena lagama keenin khumaasigiina lagama keenin caqrabun waa rubaaci mujarad ah waxaa si yaroo aada u kooban loo adeegsaday ardun mucaqribatun wuxuu odhan doonaa sheikhu raximah llahu tacaala warubbamaa jaaa naadirun qubila waxaa dhacda inuu ka yimaado naadir yar oo la aqbalayo markaa saddex wasan ayaa halkaa inooga soo baxay waa mafcalatun oo asala iyo mufcilatun iyo afcalat mufcilatun xaggee bay ka timi mufcilatun waxay ka timi isim hulaathi ah oo lagu siyaadiye hamzo ayaa laga soo dhalaaliyey oo sabuucun baa la odhanayaa asbacat alardu dhulkiibaa bahal badatay fa hiya musbicatun waa mid ay bahaluhu ku badan yihiin afcalatna waxa weeyaan ficilkii hulaahiga ahaa oo lagu kordhiyey hamzo oo xagga hore lagaga kordhiyey hamzo wasankaana waynu naqaanay haddaba isimku hadduu yahay hulaathi oo aada leedahay meeshaa waxaasaa ku batay mafcalatun baa lagu keenaya wax laga jarayaa ma jiro asadun waa libaaxa asadna isim mushtaqa maaha waa isim jaamid ah meel laga soo dheegta ma jirto waxaad odhanaysaa ardun ma'sadatun ibilun waa isim hulaathi ah meel laga soo dheegtay ma jirto asmaadii mushtaqaadka ahayd kama mid aha oo ismu faacil maaha ismu mafcuul maaha sifatu lmushabaha maaha siyaqu lmubaalaqa ma aha ismu tafdiil ma aha wahaakada waxaad odhanaysaa ardun ma'balatun ay kathiirat libil dabbun waa xayawaankii yaraa ee la cuni jiray ee xalaasha ahaa waxaad odhanaysaa ardun madabbatun waa meel uu ku badan yahay bahalkaa dabbigu sabcun waa habar dugaag waxaad odhanaysaa ardun masbacatun haddii uu yahay thulaahiyun aslan laa lafdan oo asalkiisu uu ahaan jiray thulaathi laakiin wax lagu kordhiyey isagana waa lagu keenayaa mafcalatun laakiin maxaa la samaynayaa wax allaale iyo wixii siyaado ahaa ee dheeraad ahaa ee lagu soo daray ayaa laga gurayaa marka laga guro ayaa mafcalatun lagu keenaya dhowr tusaaleynu kaana ka soo qaadanaynaa insha allahu tacaala waxaad inoo soo qaadaa biiikun bikasri lba waa xabxabka biiikun biiikun wuxuu ka kooban yahay shan xaraf xarafkaa ba'da koow ba'daa shadan oo ka kooban laba xaraf xarafkaa ya-da iyo xarafkaa khaada meesha waxaa ku siyaado ah ba'dan shadan laba xarafay ka koobantahay mid ahaan baa siyaado ah ya-duna waa siyaado labadaa meesha markaad ka saarto waxaa kuu soo hadhaaya albaa waltaa walkhaa intaasi markay kuu soo hadhaan mafcalatun ku keen waxaad odhanaysaa ardun mabtakhatun ay kathiiratu albiiikh afcaa waa magac ay leedahay abeesadu waxaa ku siyaadaa hamsadaa hore hamsadaa meesha markaad ka saarto waxaad odhanaysaa ardun mafcaatun asalku wuxuu ahaa mafcayatun dabeedna taxaraka xarfu alcilati wanfataxa maa qablahu faqulibat alcilatu alifaa labada wasan ee kalena sidaynu horeba u tilmaanay waa mufcilatun iyo afcalat mufcilatun oo ah ismu faacil laga keenay hulaathi lagu kordhiyey hamzo iyo afcalat oo ah hulaathi lagu kordhiyey hal xaraf oo hamze ah oo ficil ah waxaana loo shardinayaa isimkaa laga keenayo ficilku inuu hulaathi ahaa sida sabucun iyo baqlun iyo cushbun maxaad odhanaysaa markaad leedahay meeshaa waxaa ku badan bahalka masbacatun maxaad kala odhan kartaa asbacat alardu meesha bahalkiibaa ku batay fa hiya musbicatun waa mid bahala badan oo mufcilatun ah abqalat alardu fa hiya mubqilatun acshabat alardu fa hiya mucshibatun saasaad ku keenaysaa haddii uu yahay wax aan hulaathina asalkiisu ahayn iminkana aan ahayn waxaynu tilmaannay inaan laga keenin asal ahaan culaysku culus yahay daraaddeed laakiin maxaa lagaga maarmayaa kathiira meesha uu ku badan yahay rahu maxaad odhanaysaa ardun kathiiratu difdac kathiiratu thaclab kathiiratu alcaqrab si naadira waxaa la arkay rubaacigii in laga keeno la yidhaahdo mucaqribatun oo ismu faaci loo keeno haddaba culamada qaar waxay yidhaahdeen ismu mafcuul ahaanna waa laga dhigi karaa oo ardun mucaqribatun ay kathiiratu alcaqrab ardun muarnibatun ay kathiiratu alarnab ismu mafcuulna waa laga dhigi karaa oo imaamu siibaweyhi raximah llahu tacaala baa culammada qaar ka soo guuriyeen oo aad odhanayso ardun muthaclabatun iyo mucaqrabatun intaa weeyaan intuu kaga hadlaya halkan sheikhu raximah llahu tacaala min ismi ma kahura smu lardi mafcalatun kamili masbacatin wazaa'idu اktuzila min di lmasiidi kamafcaatin wamufcilatun waafcalat canhum fi da qad ixtumila غayr الthulaathiyi min da lwadci mumtanicu warubama jaءa minhu naadiru qubila smu lardi dhulka magiciisu mafcalatun ay muwaasinu mafcalatin mafcalo mid la wasana weeye min ismi maa xaal uu isimku yahay mid ka yimi magaca kii kahura batay ay fiihaa dhulka ku batay ka mithli masbacatin ay wadaalika kaasina ka mithli masbacatin sida masbacatun oo kale weeye meeshii bahalka badnayd wazaa'idu xarafkii zaa'idka ahaa ama wazaa'idu shaygii zaa'idka ahaa ukhtuzila waa la siibay ay huwa kii zaa'idka ahaa min di lmasiidi min di ziyaadati kii ziyaadada u saaxiibka ahaa baa laga siibay ka mafcaatin wadaalika kaasina ka mafcaatin oo kale weeye wa mufcilatun wasankaa mufcilatun wa afcalat iyo wasankaa afcalat qad ixtumila waa la soo raray fii daa kan ayaa lagu soo raray kutusaaya badnaanta canhum can ilcarabi carab baa laga soo raray hayru thulaathiyi thulaathiga wixii aan ahayni min daa kan oo alwadci dhigaalka ah mumtanacun waa mid loo diiday warubbamaa jaa'a inuu yimaado ayaa dhici karta minhu kayru thulaathiga inuu ka yimaadaa dhici karta naadirun mid naadira naadirkaas oo qubila la aqbalay sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu yidhi min ismi maa kahura smu lardi mafcalatun ismu lardi ismu waa mubtada mafcalatunna waa khabarkii macnuhu waxa weeyaan muwaasinu mafcala mafcala ayuu la wasan yahay mafcalatun markaad sidaa ugu dhawaaqdo waa rafcisan tahay laakiin waxaa loo soo qadarayaa mudaaf isaguna wuxuu noqonaya mudaafun ilayhi mudaafka meesha marka laga saaro ee mudaafu ilayhiga meeshiisii la geliyo mudaafu ilayhigii markii hore jarnaa wuxuu qaadanayaa icraabtii uu lahaa mudaafku wamaa yali lmudaafa ya'tii khalafa canhu fi licraabi ida maa xudifa min ismi maa kahura smu lardi mafcalatun ay muwaasinu mafcalatin min ismi maa ismi waa la xaalaynaya xaggee baa laga xaalaynaya waxaa laga xaalaynayaa bay leeyihiin culammadu mubtadaha waana madhabka uu qabo alimaamu siibaweyhi raximah allahu tacaala waana kaynu markii hore ku laqbaynay waxaa kale oo laga xaalayn karaa khabarka bal aynu mubtadaa ka xaalayno oo laqbada aynu ku akhrino ismul ardi dhulka magiciisu mafcalatun muwaasinu mafcalatin mafcala mid la wasana weeye oo la halbeeg ah min ismi maa xaal uu ka ahaaday dhulka magiciisu magaca kii kahura batay min ismi maa xaal uu ka ahaaday ismul ardigu maa kahura wixii batay waxaa kaloo laga xaalayn karaa mafcalada ismul ardi dhulka magiciisu mafcalatun muwaasinu mafcalatin weeye min ismi maa xaal uu mafcaladu ka ahaaday maa kahura wixii batay maadan waxaa bannaan in laga dhigo ismu mawsuul oo bimacnaa alladii laga dhigo waxaa kaloo bannaan in laga dhigo nakira mawsuufa oo macnaheedu uu yahay shay-un min ismi maa min ismi shayin ama min ismi maa min ismi aladii kahura isimka kii batay ay huwa isagu maagaasi maqsuudkaynu usoo noqonno mafcalatun waxaa iskale buu yidhi shayga meel ku bata waxaynu tilmaannay inuu yahay laba shay imika thulaathi ah asal ahaanna ahaa kaa tusaalihiisu waxa weeyaan masbacatun sabcun saddex xaraf buu ka kooban yahay aslan wa lafdan wa thulaathi kii asalkiisu ahaa thulaathiga laakiin wax lagu kordhiyena wuxuu inoogu tilmaamay wazaa'idu ikhtusilaa min di lmasiidi wixii dheeraada waxaa laga jaray min di lmasiidi almasiid waxaa inoo bannaan inaynu ka dhigno master mimiya master mimiyana horeynu usoo qaadanay haddaynu sidaa ka dhigno waxay noqonaysaa wazaa'idu shaygii dheeraadka ahaa ikhtusila waa la siibay huwa zaa'idkaas min dilmasiidi min di ziyaadati kii ziyaadada u saaxiibka ahaabaa laga siibay oo almasiid aynu ka dhigno bimacna ziyaada waxaa kaloo bannaan inaynu ka dhigno almasiid xarafkii la kordhiyey taa macnuhu wuxuu noqonayaa wazaa'idu kii dheeraadka ahaa ikhtusila waa la siibay huwa isaga min dilmasiidi min saaxibi lmasiidi bihi kii u saaxiibka ahaa waxa la kordhiyo waayo markaynu ka hadlaynay masiidka waxaynu soo marnay waxaa jira masiidun bihi iyo masiidun calayhi masiidun bihi waa kii la kordhiyey oo waa xarafka lagu kordhiyey usuululkelima masiidun calayhina waa shaygii isaga wax lagu soo daray ama isim ha noqdo ama ficil ha noqdo ka mafcaatin wuxuu inoogu tusaalaynayaa afcaa oo laga keenay mafcalatun afcaa waxaa xagga hore kaga siyaado ahaa hamzo hamsadii baa meesha laga saaray markii laga saaray baa laga keenay mafcayatun dabeedna taxaraka xarfulcilati ya-daasaa waxaweyaan xarakowday wanfataxa maa qablahu faqulibat alcilatu alifa dabeedna wuxuu noqday mafcaatun waa afcaa markaad leedahay meesha waxaa ku badan rumaanka waxaad odhanaysaa ardun marmanatun rummaanun waxaa laga saarayaa miimkaashadan oo laba xaraf ka kooban ayaa mid ahaan meesha laga saarayaa aliftana meeshaa laga saaraya dabeedna marmanatun buu noqonaya wa mufcilatun wa afcalat canhumu fii daa qad ixtumila qad ixtumila buu yidhi waa la soo xambaaray oo carabtaa laga soo raray wuxuu halkaa sheikhu raximah llahu tacaala inugu dareensiinayaa labadan wasana dambe inay yihiin laba aad u yar wa mufcilatun wasankaa mufcilatun iyo wa afcalat wasankaa afcalat qad ixtumila waa la soo raray fii daa kanaa lagu soo raray oo ah waxa ku tusaaya badnaanta canhum can ilcarabi carabta xaggeeda laga soo raray oo maxaad odhanaysaa markaad ka keento mufcilatun ardun mucshibatun ardun musbicatun ardun mubqilatun waxaad kaloo odhan kartaa asbacat alardu iyo abqalat alardu sidaasaad odhanaysaa wuxuu yidhi kayru thulaathiyi min da lwadci mumtanicun wixii aan thulaathi ahayn ee ahaa rubaaciga mujaradka ah ee isimka ah ama khumaasiga ama rubaaci wax lagu kordhiyey waa mid mamnuuc ah laakiin si yaroo naadira waxa u dhacday in la keeno weliba waxaa laga keenaya rubaaciga mujaradka ah sida caqrabka oo kale iyo arnabka khayru thulaathiyi thulaathiga wixii aan ahayni min daa kan oo alwadci dhigaalka ah mumtanacun waa mid loo diiday ama mumtanicun waa mid isagu diidaya oo aanay suurtagal ahayn warubamaa jaa'a waxaa yar inuu yimaado minhu khayru thulaathiga inuu ka yimaado naadirun shayun naadirun shay yar shaygaas oo qubila la aqbalay oo layska qaatay faslun fii binaa'i alaala halkan sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu kaga hadlayaa ismu laala aaladda waxaa la yidhaahdaa faacilku mafcuulu bihiga wuxuu ku samaynayo wuxuu u adeegsanayay faslun fii binaa'i alaala fasalkani wuxuu ku saabsan yahay wax la yidhaahda ismu laala aaladdii la adeegsanayay hal qodob inaad ogaataa waa muhiim halkaa qodob waxa weeyaan ismu aalaha waxaa laga keenaa bes ficil mutacadi ah ficil u gudbaaya mafcuul ayuunbaa laga keenaa ismul aala waa sida asalka ah haddii laakiin laga keeno ficil aan mutacadi ahayn waa shaad waxyaaba yar unbaana la arkay ismu aalaha waxaa la yidhaahdaa faacilkii wax samaynayey mafcuulu bihiga uu wax ku sameeyey wuxuu u adeegsaday mathalan waxaa tidhi kanasat ilmar'atu lbeyta kanasat ilmar'atu gabadhii waxay fiiqday albeyta gurigii bay fiiqday almar'atu waa faacilkii kanasa albeytana waa mafcuulu bihigii haddaba gabadhu markay guriga fiiqdo waxbay u adeegsatay oo fiiqiddaa guriga waxbay u adeegsatay oo aalad bau isticmaashay aaladdaasi waxay leedahay wasan gaara maxaad odhanaysaa miknasatun mifcalatun fataxa alwaladu albaaba ilmihii wuxuu furay albaabkii fataxa waa ficilkii alwaladu waa faacilkii albaaba waa mafcuulu bihigii faacilkani ficilka uu sameeyey ee mafcuulu bihiga uu ku sameeyey wuxuu u adeegsaday waa aaladdii aaladdii baa loo adeegsanaya wasan gaara maxaad odhanaysaa miftaaxun waa aalat lfatxi aaladdii wax lagu furay waxaa tidhi mijrafatun ma jarafad baynu inagu adeegsanaa jarafa alarda dhulkiibuu ciiddii ka xaaqay jarafa arajulu larda aaladduu adeegsaday maxaad oranaysaa mijrafa mijrafa calaa wasni mifcala dabqaadka waxaa la yidhahdaa mijmara waa aalat ljamri waa aaladdii loo adeegsanayey dhuxusha ajmara arajulu lmasjida ninku wuxuu dhuxuleeyey masaajidkii aaladda maxaad odhanaysaa mijmaratun wa majaamiruhum luluwatu xadiidkii nabigu sala allahu alay wasalam buu kaga hadlayay ahlu jannaha haddaba ismu aalaha markaynu si guud saa uga hadalnay ismu aaluhu laba nooc buu noqdaa mid waa mushtaq oo waxbaa laga soo dheegtay oo laga soo qaatay midna waa hayru mushtaq oo waa jaamid markuu yahay mushtaq oo uu yahay mid meel laga soo dheegtay labuu qaybsamaa waxaynu nidhi laba madax buu noqdaa mushtaqun wa hayru mushtaq hayru mushtaq waxaa loo jeedaa waa jaamid marka uu yahay mushtaqa ee uu yahay mid meel laga soo dheegtay laba madax buu sii noqdaa qayb qiyaasa iyo qayb shaad ah ama samaaci qaybta qiyaaska ahi waxay yeelataa saddex wasan mifcaal oo aan ta lagu darin sida miftaaxun iyo mifcal oo wasanka labaada oo bilaa ta ah iyo mifcalatun saddexdaa wasan ayaa aaladda loo adeegsadaa marka uu yahay shaadka wuxuu leeyahay toddoba wasan toddobadaa wasan oo khilaafay qiyaaskii toddobada lix ka mida alimaam ibni maalik raximah llahu tacala wuxuu inoo saarayaa matniga hal ka midana halkan aanu ku sheegin laakiin kitaabkiisa tashiilka la yidhaahdo ayuu shiikhu raximah llahu tacaala ku tilmaamay marka toddobadaasina waa shaad waxaa inoo soo hadhay mid la yidhaahdo hayru mushtaq meel laga soo dheegtaba aan lahayn kaasi daabid ma laho waa awsaan ciiddaa ka badan oo waxaa jira waxyaabo fara badan oo wax loo adeegsado oo kayru mushtaqah maalan qaduum baa ka mida qaduum waa magac ay leedahay miinshaartu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ku jira bukhaari iyo muslim awalu man ikhtatana ibraahim bilqaduum wa kaana bna hamaaniina sana ciddii ugu horreysay ee isku daa waxay ahayd nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam qaduum buu isku guday qaduum culamada qaar waxay leeyihiin waa ismu aalah wa hiya alminshaar waa aaladdii uu isku guday qaarna waxay leeyihiin waa ismu makaan waa meeshu ku sugnaa marka marka la qaato macnaha ismu aalaha ah ee minshaarta dee qaduum waxa weeye sideedaasa loogu dhawaaqaya qaarna waxay leeyihiin daalka lama shadaya waxaa la odhanayaa qaduum sikiin waa midi waxbaa lagu gooyaa fas waa faash ama jidib ismu aalahana khulaasadiisu intaas ayay noqonaysaa waxaynu tilmaanay markaas inuu ismu aaluhu leeyahay saddex wasan oo qiyaas ah saddexdii shiikhu raximahu llahu tacaala halkan uu kaga hadlayaa beytka ugu horeeya wuxuu yidhi ka mifcalin wa ka mifcaalin wa mifcalatin min athulaathi suqisma maa bihi cumila suq soo dhalaali isma maa magaca kii soo dhalaali cumila la shaqeeyey bihi isaga lagu shaqeeyey min athulaathi thulaathiga ka soo dhalaali ka mifcalin mifcalin oo kale xaal uu la mid yahay ay ka wasni mifcalin wa ka mifcaalin mifcaalin oo kale xaal uu la mid yahay iyo wa mifcalatin ay wa ka mifcalatin iyo mifcalatin oo kale xaaluu la mid yahay wuxuu ku leeyahay shayga shaqada lagu qabtay ee thulaathiga laga keenay waxaad ku keentaa saddexdan wasan oo kale ah mifcal iyo mifcaal iyo mifcala mifcal maxaa u tusaale ah mifcal waxa u tusaale ah waxaad odhanaysaa mikhyadun waa shayga wax lagu talo waa aalatu alkhiyaada shaygii wax lagu talayay mifcal waxaad odhanaysaa waxaad odhanaysaa miqdax ama mixlabun mixlabun waa shayga wax lagu liso miqzalun waa shayga wax lagu talo maxaadhka miqzal ayaa la yidhahdaa waa mifcal mifcaal baa ka mid a sidee miftaaxun waa shaygii wax lagu furayey minshaarun waa shaygii wax lagu kala jeexayey shaara shaygii buu kala dilaaciyey weeyi fa yusharshiru shaygii buu kala dilaacinayaa mifcaal baad ku keenaysaa mifcalatun sida milcaqatun waa aalatu laciq waa aaladdii wax lagu liqayey ee loo adeegsanayey miknasatun waa aalatu lkansi waa aaladdii wax lagu fiiqayey miqracatun waa shaygii wax lagu dhufanayey miqraca burhkaa la yidhaahdaa waa aalatu lqarci aaladdii wax lagu garaaciyey weeye saddexdaana sheikhu raximah llahu tacaala halkaas ayuu inoogu sheegay marka uu yahay haddaba mushtaqa waxaynu tilmaanay inuu yahay laba labadaasoo kale ah qiyaasi iyo shaad qiyaasigu saddexdaa wasan buu lahaa shaadkuna waxaynu tilmaanay inuu lahaa toddoba laakiin shiikhu raximahu llahu tacaala uu lix sheegay oo kitaabkan uu lix ku sheegay mid ka midana kitaabkiisa tashiilka uu ku sheegay shiikhu raximahu llahu tacaala waxaynu ilownay ka kayru mushtaqa ah sida sikiin oo kale iyo fa'sun shiikhu raximahu llahu tacaala halkan kagama hadal shada almuduqu wamuscudun wamukxulatun wamudhunun munsulun walaati min nakhala waman nawaa camala bihina jaaza lahu fiihina kaslun walam yacba biman cadalaa shada waxaa shaadowday almuduqu muduqun baa shaadowday muduqun waxaa la yidhahdaa tibta marka wax la tumayo sidoo kale waxaa la yidhahdaa mooyaha labadaba waa loo adeegsadaa wa muscudun shiliishkii dawada sanka la yskaga siinayey ayaa shaadoobay wa mukxulatun weelkii indhakuusha ayaa shaadoobay wa mudhunun weelkii subagaa shaadoobay munsulun ay wa munsulun seeftii baa shaadowday iyo wal aatii kii yimi min nakhala nakhalo xaggeeda ka yimi wuxuu u jeedaa munkhul oo macnaheedu uu yahay masaftii ama shaandhadii bihinna ayaga waman nawaa qofka niyooda camalan shaqo bihinna ayaga lagu qabanaayo jaaza waxaa bannaan lahu isaga waxaa u bannaan oo fiihinna ayaga ugu bannaan kasrun kasro walam yacba u aabba yeeli maayo oo qofkaasi dhegaysan maayo biman cadalaa qofka isaga canaanta ay biman cadalahu waxay ahayd in lagu keeno mifcal ama mifcala ama mifcaal intaa midna laguma keenin maxaa lagu keenay bidammi alcayn oo mufcul baa lagu keenay waa muduqun waa aalatu daqi daqigana waxaa la yidhahdaa shayga in la tumo mooyaha iyo tibta labadaba waxbaa loo adeegsadaa marka almuduqu waa tibta waxaa kaloo loo adeegsan karaabay culammadu yidhahdeen mooyaha tibta iyo mooyahana waa taqaanaan waxay ahayd in la yidhaahdo midaqun laakiin waa shaado muduqun ayaad odhanaysaa oo mufcul ah asalku wuxuu ahaa mudququn mufculun dabeedna waxaa ku dhacday qaacidadii aynu hore u tilmaanay ahayd idaa taqadama gayru mujaanisin saakin wa ta'ahara canhu mujaanisun mutaxarik nuqilat alxarakatu ilaa gayri lmujaanisi saakini qablahu mudququn isagoo ah ayaa waxaa dhacday gayru mujaanis kii wax la mida ay meesha joogeen oo ah qaafka dhexe xarakadii saarnayd baa loo raray daalka markaasaa qaafkii qaafkii kale lagu shaday oo la yidhi muduqun muduqun muscudun waxaa la yidhi dawada sanka la yska siiyo shayga loo adeegsado qofka dawada sanka lagaga siiyaa la yidhahdaa waa wax sidaa shiliishkaoo kale ah koley berigii hore dee shiliish ma jirin laakiin wax u gaara baa la yidhi dawooyinka sanka la yska siiyo loo adeegsado ayaa la yidhahdaa muscud mukxulatun waxaa la yidhahdaa indhakuusha weelkay ku jirto ma aha waxaan yaraa lagu soo qaada ee waxa weeyaan miilka miilka isaga waxaa lagu keenaa wejigiisii qiyaaska ahaa oo waxaa la odhanayaa mikxalatun ama mikxaalun laakiin mukxuladu waxa weeyaan indhakuusha lafteedu weelkan yara ay ku jirto mudhun waxaa la yidhahdaa subaga weelka lagu shubo ee u gaarka ah munsul waxaa la yidhahdaa seefta walaati min nakhalaa wal aati muu odhan laakiin gabaygaa xumaanaya haddii uu hamsada sideeda u keene walaati min nakhalaa waa munkhul marka gelleyda ama faracadda ama qamandiga la tumo waa la haadiyaa ama waa la shaandheeyaa shaygaa lagu haadiyo ee lagu shaandheeyo ee buushaha iyo lagu kala saaro wixii waxa weeyaan la tumayey ayaa la yidhaahdaa munkhul iminka lix baynu haynaa muduqun kow muscudun laba mugxulatun saddex mudhunun afar munsulun shan iyo munkhulun lix shayga lagu daro ee toddobaad ee isagana lagu keenayaa waxa weeyaan waa murxudatun murxudatun waxa weeyaan geed yaroo waxaa jira udgoon oo xumba leh oo faraxalka loo adeegsan jiray shaamboog oo kale ayuu kusoo dhow yahay dabeedna intaa weel lagu guro ayaa faraxal ahaan loo adeegsan jiray kutubta fiqiga weynaha ku aragnaa waxyaabaha wax lagu nadiifinayo waxaa ka mid a ushnaan ushnaan baa la yidhahdaa wa bidami alhamza adigu shaambooyinbuu ku soo dhow yahay weelka lagu rido ee uu ku dhex jiro waxaa la yidhaahdaa murxudatun intaas waa shaad oo waxay khilaaftay wasankii caadiga ahaa ee ismu'aalaha haddaba waxyaabahan shaadka ah ee toddobada ah goormay shaad noqonayaan waxay shaad noqonayaan marka loo jeedo bes ismu cayn oo bimacnaa shaygaasu waxaasi magacu yahay bes marka loo jeedo shaygaasi waxaasuu magacu yahay ayuu noqonayaa shaad haddii laakiin macno meeshii laga dhadhansado oo aad u jeedo wixii waxaan lagu qabanayay oo macno camal aad niyooto wejigii qiyaaska ahaa ayaa lagu keenaya oo kuu bannaan aan kuusii caddeeyo muduqun waa tibtii haddaad uga jeedo muduqun bes inay magac u tahay tibta oo wax macno ah oo ku tusaaya in wax lagu tumo aan meesha laga dhadhansanaynoo aanad uga jeedin muduqun baad ku keeni muscudun haddaad uga jeedo waxaasuu magac u yahay dawada sanka la yskaga siiyo wejigaa shaadkaabaad ku keeni haddaad laakiin uga jeedo wixii waxaan lagu qabanayey oo aad uga jeedo wixii wax lagu tumayey oo macno camal aad niyoonayso ama wixii sanka wax layskaga siinayey ama wixii lagu ridanayey indhakuusha wejigii qiyaaskaabaa lagu keenaya waman nawaa camalan bihina jaaza lahu fiihina kasrun qofka niyoodo macno camal waayo markii hore waxay ahayd ismu cayn jaamida bay ahayd laakiin iminka macno camal ayaa meeshii waxa weeyaan la niyoonaya waman nawaa camalan bihina jaaza lahu fiihina kasrun kasra ugu bannaan walam yacba u aabba yeeli maayo qofkaa kasreeyey biman cadala ay biman cadalahu kii isaga canaantay waxaa kaloo loo xarakeeyaa walam yucba loo aabba yeeli maayo bimankii cadala canaantay qofkii kasreeyey alimaam maxamed ibni cumar raximah اllahu tacaala oo saaxibu fatxi lakfaal wuxuu leeyahay saddex ka mida damada caynta mooyaane wax kale lama maqal oo mufcul mooye wax kale laguma maqal waa muscudun iyo mukxulatun iyo mudhunun saddexdaas lam yusmac fiiha kayru dammi damo mooyaane wax kale laguma maqal buu yidhi qaar kalena wuxuu tilmaamayaa in waxyaabo kale la maqlay waxaa idiin soo naqlinaya sharxan aa haysataan ee ardayda badankooda ay haysato ee waxa weeyaan asheekh moxamed alharari raximah allahu tacaala waad akhrisanaysaa isagaa kuu tilmaamaya waqad wafaytu bima qad rumtu muntahiya والحمد لله إذ ما رمته كملا وقد وفيت وان دميي بما كي بان دميي قد رمت أي قد رمته أن سجا قصدي منتهيا حال أنا هيمت كحل ديراضي أو بمعنى هفتي سكحل ديراضي أما منتهيا حال أنا هي مد أديدي وح الله لوحي أن مهم هيم kana horu inoogu soo tilmaamo wuxuu yidhi fahaaka nadman muxiiطa bilmuhimi waqad yaxwi tafaasiila man yastaxdiru اljumala waqad wafaytu waan dhammeeyey bimaa kii qad rumtu ay qad rumtuhu aan doonay muntahiyan xaalaan ahay mid ka dhammaanaya faalxamdu mahadoo dhani lilaahi ilaahay bay u sugnaatay id cille eh maa kii rumtuhu aan doonay kamula waa dhammaystirmay bimacnaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala nugu mahad celinaya wixii aan doonay waa dhammaystirmay faalxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay id maa rumtuhu kamulaa mar haddii wixii aan doonay uu dhammaystirmay oo wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi cala atamaam wa calaa buluuqi almaraam ilaahay subxaana wa tacaala baa mahad leh dhammaystiranka iyo inaan gaadhay yoolkii inaguna ilaahay subxaana wa tacaala baynu ku mahadinaynaa caawa haddii inoo gebagaboobo kitaabkii laamiyat alafcaal huma asalaatu watasliimu yuqaarinuha cala arasuuli alkariimi alkhaatimi arusula huma asalaatu intaa dabadeed asalaatu alraxmatu almaqruunatu bitacdiimi watabjiil naxariista ku lamaan weynaynta iyo qadarintu iyo wa tasliimun nabadgelyo nabadgelyadaas oo yuqaarinuhaa ku lamaan salaada cala rasuuli kaa'inataani labadoodu ha ahaadaan cala rasuuli rasuulkii korkiisa alkariimi sharafta badnaa ee alkhaatimi dhammaystirayey alrusula rasuullada dhammaystirayey maadaama oo martabatu lkhaaliq ay ka sarrayso martabatu lmakhluuq ayuu sheikhu raximah llahu tacaala ilaahay mahadiyey dabeedna wuxuu adeegsaday umma ay umma bacda xamdi illaahi subxaanahu wa tacaala alsalaatu wasalaamu cala rasuuli alkariimi alkhaatimi rusula sala allahu aleyh wasalam waxaanuu shiikhu adeegsaday raximah llahu tacaala aljamcu bayna altasliimi wasalaa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo faray ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima culammada qaar way karaahiyeysteen ifraadu asalaati duuna asalaam aw asalaami duuna asalaa uma asalaatu wa tasliimun yuqaarinuhaa yuqaarinuhaa buu yihi sheikhu raximah llahu tacaala yuqaarinu tuqaarinu mu odhan waayo tasliim inagunbay af soomaali ahaan dhadig u eeg tahay carabi ahaan waa erey lab ah oo damiirka loo celinaya waa lab uma asalaatu wa tasliimun yuqaarinuhaa cala rasuuli rasuulkii korkiisa ha ahaato alkariimi sharafta badnaa ee alkhaatimi dhammaystiraya arusula rasuulada dhammaystirayey alkhaatim waa ismu faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuula bihi mafcuulkiisi waxa weyan arusula alkhaatimi dhammaystirayey huwa isagu arusula rasuulada dhammaystirayey nebiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa muu xusin laakiin tilmaantani waa tilmaan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska leeyahay oo khaatamu alambiyaai walrusul waa sifatun laa takuunu ila linabiyina muxamedin sala allahu aleyh wasalam iyo wa aalihi ehelkiisii alguri sharafta badnaa iyo wasaxbi asxaabtii alkiraami karaamada iyo mudnaanta badnaa iyo waman ay wacalaaman iyo kii korkiisa talaa raacay iyaahum ayaga raacay oo fii sabiili lmakrumaati ku raacay dariiqa sharafta iyo karaamada wuxuu ku saleeyey nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo ku saleeyey ehelkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo culammada in badan oo ka mid a ay leeyihiin waa qaraabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee mu'miniinta ahayd ee heer banu haashim iyo heer banu mutalib culammada qaarna ay leeyihiin waa dhammaan ciddii nebiga caleyhi salaatu wasalaam rumaysay oo culammada qaarba waxay yidhaahdeen waa in la yidhaahdaa waa cid kastoo nebiga caleyhi salaatu wasalaam rumaysay sawaaun kaanuu caraban aw cajama oo waxay yidhaahdeen aalu nnabiyi humu atbaacu millatihi min alacaajimi waasuudaani waalcarabi low lam yakun aaluhu ilaa qaraabatahu lasalla almusalli calaa taaqi abi lahabi aalu nabiyi humu atbaacu millatihi ehelka nebigu waa cidda raacday aalu nabiyi humu atbaacu millatihi min alacaajimi waasuudaani waalcarabi cajam iyo kuwa madmadow iyo carab noocay doonaan ha noqdaan low lam yakun aaluhu ilaa qaraabatahu ehelkiisu haddii aanu ahayn qaraabadiisa mooyaane cid kale lasalla almusalli calaa taaqi abi lahabi qofka salleeya wuxuu ku salliyi lahaa kii xadgudbay ee abulahab وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأسأل الله إلهي بان ويدي سنيا إسغى حمانكه فني من أثواب رحمته حال وكمدية هي مسؤول كأن ويدي سنيا مريها نحريس تيسا سترا أستر بان إلهي ويدي سنيا أستر كاس أو جميلا قرح بدن asturkaas oo mushtamilan koobsanaya oo wada gaadhaya cala zallaati sallooyinkii iyo simbirirxashooyinkii bimacnaa aniga iga dhacay asha ku jirtaa waa cahdi dihni bimacnaa kuwa anigu aan ogahay wa an yuyasira iyo inuu ilaahay fududeeyo ayaan weydiisanayaa lii aniga uu ii fududeeyo sacyan camal camalkaas oo akuunu aan noqdo bihi isaga sababtiisa aan ku noqdo mustabshiran mid bushaaraysanaya oo jadilan faraxsan laa baasiran mid weji duuban oo weji cabuusa aan ahayn oo wejilan baqaya ilaahay waxaan weydiisanayaa buri sheikhu raximah allahu tacaala min ahwaabi raxmatihi sitran jamiilan waxaa kale jira asitru wasatru asitru marka la yidhaahdo bikasri siin macnaheed waxa weeyaan maa yustataru bihi waa shayga la ysku qariyo horena waxaynu soo marnay ficlun inuu ka mid yahay awsaanta ismu mafcuul ee aan qiyaasiga ahayn sida dibxun markaa sitrun waa maa yustataru bihi satrun marka la yidhahdana waa daboolka shayga la daboolo wa as'alu allaha min ahwaabi raxmatihi sitran jamiilan astur qurux badan baan ilaahay subxana wa tacala weydiisanayaa buu yidhi xaal uu ka mid yahay maryaha naxariista alle subxaana wa tacaala iyo hugiisa wuxuu uga jeedaa sheikhu raximah llahu tacaala sitrigan ilaahay subxaana wa tacaala dhaafidda uu dhaafayo iyo cafinta ilaahay subxaana wa tacaala uu cafiyayo kaasoo wada gaadhaya buu yidhi dhammaan zallaadkii iyo waxyaabihii iga dhacay wax wax qarinaya oo jamiilan qurux badan oo mushtamilan shamlinaya cala zallaati calaa jamiici zallaat zallooyinka dhammaantood iyo inuu ilaahay ii fududeeyo buu yidhi camal aan sababtiisa ku noqdo mustabshiran jadilan mid bushaaraysanaya oo faraxsan laa baasiran wajila wuxuu sheikhu raximah llahu tacaala waa halkan inoogu yaro tilmaamaya oo talmiix uu ku samaynaya aayadda alla uu yidhi wujuuhun yowmaidin musfira daaxikatun mustabshira wejiyaal maalinka qiyaame way iftiimayaan way dhalaalayaan waana qaar qoslaya waana qaar bushaaraysanaya wa wujuuhun yowmaidin calayha kabara tarhaquhaa qatara ulaa'ika hum lkafaratu lfajara ilaahay subxaana wa tacaala ayaynu ugu mahadnaqaynaa awalan wa aakhiran wa daahiran wa baatinan ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo fududeeyey inaynu kitaabkan hindisno inoo fududeeyey inaynu dhiganno oo bilowno inoo fududeeyey inaynu dhammayno ilaahay subxana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ilaahay inagu anfaco ilaahay subxana wa tacaala inaga dhigo kuwii ku fahma kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam wixii aynu saxnay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh wixii aynu qaladnayna ilaahay subxaana wa tacaala baynu weydiisanaynaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala inaga dhaafo innagu waxaynu islahaynuun wax hagaajiya waxaynu ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa alimaam ibni malik raximah llahu tacaala iyo dhammaan culammada muslimiinta oo dhan in ilaahay subxaana wa tacaala uu dembigooda dhaafo intii dhimatay inta noolna ilaahay subxaana wa tacaala uu karaameeyo ciddii lunsan ilaahay subxaana wa tacaala uu hanuuniyo ciddii hanuunsan ilaahay subxaana wa tacaala uu u siyaadaynu ilaahay weydiisanaynaa maalinkaynu bilownayna dee raggii fadhiyey waa ogeydeen iminkana ragga dhammaystay waa aragtaan marka taasi waxayna tusaysaa samir baa laysku dhaafa shayga samirka la yidhaahdo ayaa laysku dhaafay wallahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuub ilayk